goordhoweed waxaa magaalada boosaaso shir jaraa'id oo wada jir ah ku qabtay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kitin iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashada soomaaliya iyo weliba xiisadda magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo ka hadlayey xiisadda gaalkacyo ayaa sheegay inay isla qaateen madaxweynaha galmudug in la dhaqangeliyo xabad joojin rasmi ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen waxaan kale oo aada isla soo qaadnay dhibaatada ka soo cusboonaatay gaalkacyo waa arrin xanuun badan waa arrin cid kasta ay tahay inay ka damqato loona baahan yahay in xal waar ah loo helo gaalkacyo iyo mudug waxaanu intaan wada joognay qadka telefonkan ku xiriiray ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdi cali sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta jamco aha gaalkacyo inta ka horeysana siisfayer iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo waxaa qadka soo galay taliyayaasha ciidamada ayagana amar waa la siiyey ah in ay xabad joojin la suubiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kitin oo ay shirka jaraa'id wada qabteen madaxweynaha puntland ayaa isna ka hadlay arrinta gaalkacyo qodob kale oo aannu ka wada hadalnay wuxuu ahaa dagaalka gaalkacyo taas oo aannu ka walaacsannahay dagaallada haatan dib uga soo cusboonaaday waa sheeko dheer arrinta gaalkacyo laakiin arrinta muhiimka ah ayaa ah in haatan la helo xabad joojin deg deg ah markaas laga wada hadlo xal dheer oo laga gaadho xaaladda gaalkacyo waxaa aad ii dhiirigeliyey tilmaamaha aad bixisay iyada oo ay khadka telefoonka ku jiraan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo weliba iyada oo madaxweyne ahaan aad amar ama tilmaamo siisay taliye siciid halka madaxweynaha galmudugna uu amar ama tilmaamo siiyey taliye qooje iyada oo labada mas-uulba ay taliyayaashooda fareen in ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta michael kitin ayaa isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi iyada oo arrintan ay dabagal ku samayn doonaan guddi wada jir ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si wada jira ugu kulmi doona maalinta jimcaha magaalada gaalkacyo kuwaas oo dabageli doona dhaqangelinta xabad joojinta ayuu yidhi michael kitin madaxweynaha puntland ayaa sheegay in uu dhinaca kale ka filayo in ay kala shaqeeyaan sidii xal waara looga gaadhi lahaa colaadda gaalkacyo ee soo noqnoqotay isaga oo sheegay in lagu jiro xilli abaar ah oo dadku tabaalaysan yihiin ayna mudan tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka gaalkacyo waxaan rajeynayaa marka xabadjoojintaasisay tahay inay u hirgasho waxaan rajeynayaa gaalkacyo dhibaatadeedu inay dhammaato waxaan rajeynaynaa idanka ilaahay inay dadka gaalkacyo nabad ku naaloodaan dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo waqti xun abaaraha lagu jiraa waxaan u baahannahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan horumarka magaalada laga wada shaqeeyo meeshii dagaal iyo colaad laga shaqayn lahaa puntland waxaa ka go'an in ay dariskeeda kula noolaato nabadgelyo horumarna ummadda loo horseedo dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin xabad uma baahna maanta baan maraynaa waxaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore waxaan rajaynayaa dhanka kale inay arrintan nala qaataan olaalayaa ka rajaynaynaa nabadna lagu soo dabaalo dalka guul iyo khayr baan rajaynayaa qodobada kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka taas oo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kitin uu ku hambeliyeeyey puntland in ay noqdeen maamulkii ugu horreeyey ee bilaabay doorashada aqalka hoose isaga oo sheegay inuu sidoo kale puntland ku hambalyeynayo doorka ay u qoondeeyeen haweenka